xildhibaan ilhaan cumar oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay booqasho ku joogtay caasimada maamul goboleedka puntland ee garowe ayaa sidoo kale waxa ay booqatay degmooyinka qardho bandarbaylah iyo dhuudo markii ay kasoo laabatay degaankaasi waa degaamadaasi waxaa khadka teleefonka ku wareysatay wariyaha v o eda faadume yaasiin jaamac oo ugu horreynna weydiisay ujeeddada socodka ay puntland ku timid
wallahi safar wacan uu ahaa aadaan ugu faraxsanahay hadda inaan wakti u helo inaan puntland soo gaaro ayaan badanaan rajeynaya inaan idin imaado hadda lix sana idinka maqnaa aaba intuusan dhimanin hadda waan waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay meelo badan fursad u helay in aan tago meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan utagin oo bayle ee kamid tahay marka alxamdulilah si fiican safarkan ugu dhacay ma aha markii ugu horeeyey ee puntland aad tibaado xildhibaane marka maxaad is leedahay waa iska bedeleen waa markaygii saddexaad aan puntland imaado markii koowaad two thousand eleven aan imid haddana two thousand sixteenki haddaa iigu saddex ah waxyaalo badanaa iska bedelay hadda magaalooyin way dhismeen jidadkii waa wax isbedel badan aan ka dareemeynaa markii aan soconno dadkii waxay u egyihiin hadde dad horumar gaaray oo isku isku filan dareensan oo waxa ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan waxaan kaloo aada iyo aada u xiiseynayay in aan haddee qardho tago oo aan arko dad cod lagu soo doortay baylana hadda way sugayaan inay codeeyaan bishaan soo socoto marka waxyaalo badanaa iska bedelay puntland ayaanti koowaad aan imid two thousand elevenkii waxaan u imaaday project aan waday oo aan fiirinayay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin marka alxamdulilah kow iyo toban sano kabacdi markii aan soo laabtay hadde dadkiio hadde qaarna codeeyeen qaarna sugayaan inay codeeyaan aan u imid marka waa farxad weyn sidee u aragtaa nidaamkaas marka puntland inay u gudubto habka xisbiyada badan si wanaagsan aan u arkaa wax aniga aan aada u xiiseynayay ahayd saan kugu sheegay waxaan u malaynayaa haddi dadkii abuuriskii puntland ka qayb qaatay oo puntland usoo halgamay iyaga laftirkood in ay xiiseynayeen aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne puntland usoo noqotayba kulligood in aan wakti la qaato oo la fadhiisto oon wareysto marka waxaan u malaynayaa hadda wax ay iyaga han weyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne deni uu suurtageliyey dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujeysan yihiin oo diyaar ay u yihiin ilhaanay waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida dhuudo iyo bayla safarkaa halka aa ku tagtay bal ka waran markaan yaraay oo aaba aan weydiiyey wuxuu dhulkiisii intuu markuu kasoo tagay muxuusan ugu laaban muxuu dhihi jiray haddee dhulkaas aabo waxaa la dhahaa geer go-an iyo gaariwaa marka jidad badan hadda waa isku xirmeen oo markaas boosaaso iyo xataa way ku jirtay asiga uu da-da yaraa alxamdulilah waxaan u malaynayaa in hadde jidadkaasita ay suubsadeen lakin hadda dhulkii aabe iyo dadkiisa ay ka imaadeen bayle iyo weli inay sidii tahay waa jid aada raf u ah waxaana rajeynaya oo hadde wakti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer puntland iyo reer baylo sidii jidkaasiti loo dhisi lahaa wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mase mashruuc baa uhaysaa lagu dhisaayo waan ka qayb qaadanaynaa mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo project hadda wakti dheer qaadan doonto waxaan u malaynayaa hadda kulligeen haddii aan ku mididno inay suurtagal safarkaaga waxaad ku timi garowe qardho iyo labadaad magaalo oo kale xagee kale oo soomaaliya ka tegaysaa muqdishoan aadaya haddii ilaahay yiraahdo waktigaa aada noogu yar waxaan rajeynayaa in hadde reer muqdishona aan ka war doono oo aan fiiriyo siay kusugan yihiin
sidee u aragtaa nidaamka federaalka ah ee soomaaliya ay qaadatay inay isku maamulaan maxaad is leedahay uu ka khaldan yahay ma inta badan waxaa dhacda in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah u khilaaf soo noqnoda ka dhex aroosma hadde aniga nidaam federal ah waan kusoo koray haddana congress womanaan ka ahay nidaamkaas oo federalka ah ameerika saa u eg tahay federal system ay ku shaqaysaa stadyada iyagaa ismaamulo federalkan shaqadiisuu wataa khilaaf badan waa dhexdhacayo yaanta daweed xataa covid markuu dhacay madaxweynihii hore oo trump la dhahay waxaa laisuka haystay anaa idin keenayo alaabaha ubaahan tihiin iyo annaga lacagteena nasi annaga waxaan ubaahan nahay oo annagaa dalbaneyne marka ma ila aha aniga wax weyn oo loo in lakala filaaqiyo ama la buubuuniyo ama laga dhigo wax dib socod ah inay tahay waa maamul talo weyn ay ku jirto oo dadka ay ku badbaadi karaan dadka meelahay ku sugan yihiin iyaga is-og baahidooda federal governmentigana haddee rool buu leeyahay marka waxaan u malaynayaa soomaaliya in ay ku guuleysan doonto haddii federal systemka city ay ku socoto aniga markasto waan ku dhiirogeliyaa in ay xigsadaan federal systemka city nabad weyn baa ku jirto
xildhibaan ilhaan cumar oo u waramaysay waryaha v o e da faadumo yaasiin jaamac